bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla hamiin fayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsana qodobada isinka dhigi doontaan haddii ilaax yaran tunanka guda jarna iyo waliba ku mida laftigareen uusa weerar afka ay ka qaaday siyaasiyiinta mu'aaradka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo weliba usoo beenayaya tacdiyadii ku dhiiday magaalada baydhabo hilaga doorashadiisa ra-iisul wasaare khayre iyo dalka riitaanka nagadi geeka madaxweyne waare awsuuna ku digi intii qallaasiya ku dhalata doorashada galmuduga wasiir bayle awsa ku digi intii muran la geliyay labaatanka hildhibaan ee ahla sunna ciidamada dowladda oo la wareegan deegaano dhowr e guddiga doorashooyinka ee qaranka oo injabaabi beelo caalamka ciidamada dowladda oo la wareega deegaano iyo roogan dhadhaqaaqa al-shabaaba akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singayton hamiignamadan walibaa ku mid ee akhyaaray taraam oosus rasmi ee dacwadda laanka oogay
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamingamaya bahayto jimaca sabtinaya hahooyda hayta taariikhdan yaadaata labaatanka bili tumi lamaad ee disembar sanadka lamadu kun tumi sagaalka intaasi waliba ayo hayana qodobadii warkaana hamingnama hatana ka dhawaada soogii oo faahfaahsana gabilahana dhogonsadayaala laftigareen iyo weliba usuweerar afkee ka qaaday siyaasiyiinta ee mu'aaradka madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed abdaasiis xasan maxamed laftigareen yaa sheegay intii maalin waliba usudheegahaya dada aadaysadii intii beenya ku sheegan maamulka koonfur galbeed islamarkaasaytina isu sheegay intii isu hasuuqan kudhiina magaalada baydhaba waliba isu sheegay intii maalin walba siyaasiyiinta mu'aaradka sida hisbiyada iyo ka mashquulsiina arrimo maamulka koonfur galbeed islamarkaasaytina dadlandilna iyo been ku sheegahayana iyo-ona ku humayo dowladda soomaaliya anka dambeyntii weliba isu sheegay intii siyaasiyiinta roogda magaalada muqdisho hadalladaasayti maalin walba ku sheegahaya iyo waana na dulqaado korna waana lagu aqbalana iyo-ona qaryowa dadkii reer koonfur galbeed oo maalaqcad laga dili gaalka aya hadalkaya madaxweynaha dowlad goboleedka ee koonfur galbeed abdaasiis xasan maxamed laftigareena iyo weliba uusa ka sheegay munaasabada lanka dabaaldegaya sanaguuridii koowaad ee markii la dooraday madaxweynaha maamulka oosulakaqobaday magaalada tambaydhaba intuununkubaan isla wararka madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed abdaasiis xasan maxamed laftigareena iyo weliba uusa beeniyaya tacdiyadii ku dheeday magaalada baydhaba hiligii doorashadiisa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed abdaasiis xasan maxamed laftigareen oo halaytii ku hadlay munaasabada lanka dabaaldegaaye sanaguuradii koowaad ee ku wareegatay doorashadiisa yaa ku hadlay xaalada guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo weliba sidayaan dheeday doorashadii usaakabahi abdaasiis xasan maxamed laftigareen yaa weliba usu sheegay intii dada iyo dhaliiladaw teeganyin maalin kasta haanasaynti oon isu sheegay intii baan ku sheegahayaan maamulka koonfur galbeed is-oona kutirkuteenka tilmaamay inay hasuuq qudhay magaalada baydhaba hilligii doorashadiisa muddo hal sano ah oo aan shaqaynayay dad baa waxay caadaysteen ama reer furaad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeenii maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan baydhabaa xasuuq ka dhacay xasuuqa micnihiisaanan la fahmin baydhadaa dad lagu dhameeyey koonfur galbeed baa saasa yeelay waxay caadaysteenayahay oo aan laga xishoonayey dhinaga kale usoo hadlijay sii wadada iyo weliba usoos adagan weeraraya siyaasiyiinta mu'aaradka is-oona tilmaaminti maalin kasta iyo falanqayahyan waraaran jarna si gaarana weliba usun adayay intii xisbiyada iyo ka mashquulsiyina arrimo koonfur galbeed beegniyoo ku sheega yan daddalandilna yeeda oo iyo ku humaayaan dowladda soomaaliya waa siduus hadalkan dhikay waxaa u badan dadka siyaasiyiinta ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay markaa weydiisidoo la sheekaysatid xisbiyada mucaaradka a waayo markay sida isugu yimaadaan oo waxaad ka sheekaysanayaan waxa ay sheegayaana ugu badan waxaa waaye dowladdan ola jeednaa adinka maaha war annaga waad naysatay maxaa dowlad ola jeedaa dowlad maxay noo dhintaa anaga annaga wax dhawaan qabno male annagaa isku tashanay annagaa isxallinay annagaa heshiisa maxaa adiga shahaado zuur u noqonaysaa oo been nooga sheegaysaa oo waxaanan qabin u sheegaysaa oo habeen imaanin dad aan naga dhimanin nooga dilaysaa oo masiibo noogu sharaadinaysaa soo nin damiir lama tiid soo nin siyaasadda rajo kaliya sooma tiid soo nin muslima sooma tiid soo nin xishoonayo ma tiid waxaan sooma ogi in laguu qoraayo oo taariikhda ay kuu gelayso sooma ogi in aakhiro lagu qorayo ilaahay kugula xisaabtama intay ku dhintayna dilgu yidhaah hadalkan madawiinaha maamulka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed soomaaliya abdaasiis xasan maxamed laftigareena yo weliba uusa ku jeediyaya munaasabada halay tilanka dabaaldegaaya halsanasana guuradii a ku wareegatay hiligiisa kabahi doorashadii maamulka koonfur galbeed oyadhiidi tumi sagaalkii disembar sanadkuna dhaafni lamada kun iyo tumi siyeedkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre yaa dalka reedanka nagadi kureed marki soodaal sokaseed ee dalkaasiitiya qatar iyo weliba swidana ra-iisul wasaaraha ayaa weliba dareershaya ku bilaawaya qatar tumiya fartii ilaa tumishantii bilitanka disembar dooha usuunkuu qaybgali madalo dooha welibanu soo jeediyaya khudbad unku hadalaya horumarka soomaaliya ku jaraya weliba doorka ganacsiga reedan dhisowka ee dalka mudane xasan cali khayre yantiisu roogi dooha weliba usu kulamo la qaadayay dhinishaya qatar iyo weliba wakaayaha maaliyadda ee maraykanka ra-iisul wasaaraha oo bilitanka disembar tumilitiye ee sanadkan lamada kun tumi sagaalka yalaa ka dhawaa jeneva iyo bilitanka disembar tumi todobadii ilaa tumi siyeedka ee sanadkan lamada kun tumi sagaalkii iyo weliba usu ku qaybgalayo madala qaxootiga ee adduunka oo usu markiin ka horreeytay sanadkan la qobaday welibana ku jeediyey khudbad unku hadalaya xaalada qaxootiga adduunka iyo weliba sida mushiimyan eta intilusku kaalada horumarinta nolole ee qaxootiga ra-iisul wasaaraha ayaa intiisu roogay jeneva weliba usu kulamo la qaadaya madawiinaha dalka turkiga rajab dayib erdogan wasiirka arrimo dibadda ee sweden iyo weliba agaasimaha usubba ee qaybta maamulka bangiga ee adduunka dhinaca kalena madawiinaha dowlad goboleedka ee hirshabeelle maxamed abdi waare iyo weliba usu ku hadlaya howlo dhisowka ee galmudug oyo dowladda soomaaliya iyo kubadda magaalada dhuusmareeba us-oona gudigi inti doorashadii qalalaasa la kusheene iyo kudhiida galmuduga waare iyo weliba usu sheegay intii waqti badan iyo qaadatay intii maamul loondhinye laka dhisa deegaanada galmuduga aabakhato iyo muhiim yan eta inti la dhisa doorasho loondhinye waana oyo dhibaato yan ku dhalana waana lamusuq maasuqna inka dambeyntii weliba usan ka baaqaya madaxda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada wadashaqeynta dhale koonfur galbeed iyo weliba hirshabeelle oo kala iyo naqdan maamulka la dhisaba ee galmuduga siloonku dareema dowladnimada hadalkan iyo madawiinaha hirshabeelle weliba uusa ka sheegay munaasabada lanka dabaaldegaasana guuridii koowaad ee markii la dooraday madawiinaha koonfur galbeed abdaasiis laftigareena oo laka qobaday magaalada dambaydhaba wasiirka wasaaradda arrimo guud ee xukuumadda soomaaliya abdi maxamed sabriye ayaa sheegay inti gebi ahaanba la hadlaya dabashadii iyo qabeen dhisowga galmudug islamarkaasaytana baarlamaanka galmuduga lakusi labaatan xildhibaan waana la ogeysiiyaa odayaalka dhaqanka iyo weliba xubno beelo caalamka welibaanusu sheegaya intiyo ulaysi badan iyo ku dhalati dhisowka galmudug oo loondhoonye sida oo kale isu adkeeya hirgelinta heliska kudhay welibana odayaalka yohoseyhiyan galmuduga inka baaqaya intise toose ahlasuna lensi labaatan xildhibaan ah ee laku ballan qaaday baarlamaanka cusub ee galmuduga hadalkan wasiirka wasaaradda ee arrimo gudaha xukuumadda soomaaliya abdi maxamed sabriye iyo weliba usaka toosaya hilo guddiga farsamada iyo weliba dhisowka galmuduga iyo ha saaran jadwal cusub ee doorashada ee galmuduga ciidamada kumaandooska ee soomaaliya ee danabayo weliba iyo howlgalyo kala wareegana tuulooyin dhowr iyo kusuubyan deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose oo milasiti iyo roogeen hubno ku tirsan dhadhaqaaqa al-shabaaba howlgalkan uusu hogaamiyaya gaashaanle xasan aadan iraaqi yaa weliba la sheegaya in ciidamada iyo la wareegan tuulooyinka abdi dhoore iyo weliba beerhani iyo xaadiweyne hanasiitona dhammaantiyoba hooseedo magaalada kismaayo ee haroonto gobolka jubbada hoose taliyaha ururka shanaad ee qaybta afartii saddexaad ee ciidamada hooga dalka soomaaliyeed gaashaanle xasan aadan iraaqi ya sheegay intii tuulooyinka iyo lawareegana iyo roogin al-shabaab abasha dadka dhinashonka koytana howlgalkaasiita ciidamadii ka qaadeen isoo lahadlaash abka kanool tuulooyinka ciidamadiiyo lawareegan iyo weliba ku odsaya intiyo ciidamada la shaqeeyaan sidoo kaleedna howlgalka ku dhanka al-shabaab iyo lasii wada doona ilaa intiyo ku saareen tuulooyinka hatiyo rogan al-shabaab iyo eri taliyaha waa sidiisu hadalkan dhiki haba haato howlgalkan ciidamada kumaandoska ee soomaaliya iyo ku fulyan gobolka jubbada hoose iyo weliba sakatooseya ilo mararka qaar al-shabaab weerarayo ku jeysaan deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose isla wararka dowladda iyo deegaanyo la wareegda ka guda jarnay akhyaar ee ciidamada hooga dalka iyo geeka weliba iyo howlgalyo kasuubyana deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe milisayton al-shabaab iyo kula wareegan tuulada geelgudub oo qiyaastii labaatan kilomitir yaanjarta degmada cadaley waanayo roogeen al-shabaab howlgalladan oo ay hanolo ka sugaaya ammaanka deegaanada sayti ayaa weliba us hogaamiyayaya talikuugaanka ciidamada hooga dalka sareeye guuto maxamed cali bariisa iyo weliba usu sheegay intii al-shabaab dhibaato badan iyo ka hayaan dadka deegaanka waa sidii saadalkan dhiki talikuugaanka ciidamada hooga dalka talikuugeenkaiyo weliba dhowaan isu kulan la qaadaya qaybo shal duwan ee bulshada cadale iyo weliba ciidamo ku tirsana ka hoda maa-usley oo ah shacab is-abaabuley waan dagaal kala jara dhadhaqaaqa dagaalyahanada harakada al-shabaaba akhyaara isrunka warkasiinkooyahay waliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba madaxweynaha mareykanka donald trump iyo weliba uusanagidaya madaxweynagii saddexaad ee mareykanka iyo kongareeska iyo si rasmiye iyo hanka oogan dacwada iyo ku dalbadan tiilka laku qaada trump iyo weliba hilka qaadistiisa weliba lahangudbiyay manka kora kaasiyti oona go-aan ama kiinka dembi ay ku qaada doona hilka qaadistiisa kongareeska iyo weliba uusoo oday lama dembe osha leh intii madaxweynaga uusoo ka tagrafalay awooda xafiiska iyo weliba intii uusoo ku tillaabsaday sharciga maraykanka lamadan arrimood iyo weliba yeeta intii salkiya kahayta arrimo hisbe oo welibana taasidiyanka badanta hildhibaanada dimuqraadiga iyo oscar hangantiil kale ku qaada trump melasition hisbiga iyo isu ku tirsanyi ee jamhuuriga iyo ha ka horjeysadeen odeyntiya dhiiday shilo madaxweynaha trump usuna isu ku qayb galay ololo doorasha warkii hamiinama akhyaaray shilo weysiin kula socotaan idaacadda warsan ee baydhabana surunkuya ninka dhonye warka waliba hasaaray maxata gudirtow waryaagana maxamed cabdiraxmaan abdulle maleele intii subada ka jare waliba sina soo siyaayey ano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ee akhyaaray kamaasintii nugunsowka warbaahinta warsan ee baydhaba intii warkun warlamade reedon kulamaan haddii ilaahayara waliba siinku tabe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla akhyaaray